magaalada nairobina muslimiinta joogta ayaa muujiyey sida ay u soo dhoweynayaan maalinta ciidal fidriga iyaga oo isugu yimi masaajidada dhexdooda culimada ayaa ugu baaqay dadweynaha inaanay joojin suubinta camalka wanaagsan sida uu ku soo warramaya wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere
sheekh maxamed muuse oo ka mid ah culammada ah magaalada nairobi ayaa masjidka burhan state dadka la hadlay waxaanu yidhi waa maalin aynu ku faraxsannahay juhdigii iyo dadaalkii aynu soo bixinnay waxaan leenahay dhammaan taqabbala allahu mina wa minkum saalixa alacmaal waxaan leenahay allah inagu gaarsiiyo maanta maalmo lamida wakhtiyo kaloo badan cimri iyo camal saalixana allah inagu arsaaqo salaada kadib waxaan microfoonka la dhex qaaday dadka iyagu masaajidka ku tukaday qaar ka mid ah si ay markaasi ehradooda u salaabaan una cabiraan dareenkoodu sida uu yahay walaal magacaaga iyo meeshaad joogto bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin magacayga waa maxamuud sheek cabdullahi macali abdikariin waxaan maanta ku ciidnay xaafadda islii magaalada nairobi alxamdulilah ilah wuu noo barwaaqeeyey waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta gaar ahaan soomaalida inta luqudan ku hadasho waxaan haddana hambali u diraya oan salaamayaa waalidiintaydii hooyo aabo oo ku nool ethoobiya gobolka liban waxaa kaloon hambalyo u dirayaa xaaskayga caruurtayda iyo asxaabta qaraabada dhammaan reer mandheera wajeer gaarisa nairobi soomaaliya intaa waan salaamayaa magacaygu cabdirashiid buulabgoone waxaan joogaa nairobi xaafadda islii yaan joognaa waxaan halkan ka salaamaya dadka muslimiinta ah iyo dadka soomaalida dhammaantood ummadda soomaalida waa salaamaya waxaan kaloo salaamaya qaraabada ehelka asxaabta oo daafaha caalamka oo dhan ku nool oo dadkii wuu kala firdhayd caalamka oo dhan ku nool waa salaamaya caruurtayda iyo meel kastoy joogaan waxaan marka u rajeynayaa dadka soomaalida iyo dowladdan kenyaba waxaan u rajeynayaa dowladdanna ilahay inuu noo dejiyo nabad iyo doorasho soo socota ilahay doorasho kheyr qabata inuu nooga dhigo bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa ismaaciil ibraahim waxaan joogaa magaalada nairobi gaar ahaan xaafad islii waxaan halkan ka salaamayaa muslimiinta dhammaan meel ay ku nool yihiinba ilaahayna waxaan ugu baryaynaa wadamada islaamka inuu ilaahay nabad ku soo celiyo dhibaatada iyo abaaraha iyo dowlad xumadana haystan ilaahay naga koriyo insha allahu tacaala roobabka soomaalida haysana inaad ilaahay kuu kheyr qabo nooga dhigo abaaraha ilaahay naga saaro waalidiintayda oo aan halkan ka salaamayn ayakana ilahay waxaan ugu baryayaa caafimaad iyo cimri dheer aad iyo aad a idiin salaamaya magacaaga iyo meeshaad joogto walaalla waxaan joogaa burhan state baan joogaa magacayga cumar maxamed cabdullah la yidhahda maanta loo ciiday si wanaagsan baa loo ciiday si wanaagsan baa loo ciiday walow garoonkii uu naga qoyan yahay oo xoogaa roob ku da-ay laakiin haddana masaajidkan ku ciidnay dhowr jeer baa salaada la dukaday insha allah ilahay waxaan ka rajaynaynaa ciidan ciideeda kale khayr iyo barwaaqo in ilahay nagu gaarsiiyo dhammaan ummadda muslimiinta caalamka meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan eheladeedii iyo caa'iladeedii iyo carruurteeda dhammaantoodaan salaamaya soomaaliya waxaan rajaynayaa khayr iyo barwaaqo in ilaahay madaxweyne khayr qabo ilaahay noo keeno walaal magacaaga iyo meeshaad joogta daahir baa laydhahaa burhan state baan joogaa alxamdulilaah saaka waa ciidnay si fiican baan u ciidnay ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caama wa antum bikhayr ciise wareere v o a nairobi